You're with SBS Radio.
munaasabad loo sameeyey daafurka xisbiga cusub ee uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu qabtay magaalada tan caasimadda ee muqdisho iyadoo halkaasi lagu soo bandhigay suugaan iyo khudbado inta badan lagu durayay waxqabadka dowladda federaalk soomaaliya iminka dalka ka jirta munaasabada daafurka xisbiga midowda nabadda iyo horumarka ayaa waxaa kasoo qaybgalay xubno ka tirsan golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya iyo midka aqalka sare siyaasiyiin u badnaa taageerayaasha madaxweynihii hore odayaal iyo waxgarad kale oo lagu casuumay xildhibaan xasan macalin oo ka tirsan baarlamanka soomaaliya oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in madaxda xilligan joogta ay dalka geliyeen dib u dhac siyaasadeed balse xisbigooda uu doonayo siduu yidhi inuu dalka u horseedo horumartaa ka duwan cid kasta waxaad ogaataan ood naga qortaan cid kasta wixii aan ku dhaliilno annagaa rabna inaan u taagnaano dhaliil faaruq ah ma soo jeedin karno ummadda soomaaliyeed lama soo hor istaagi karno dhaliil haddaan xisbi nahay dhaliil lama soo hor istaagi karno ilaa waa annagu inaan u taagnaano oo annagu aan ku sifowno nabadoonnimada annaga inaan ku sifowno waay kan dulman annaga inaan u gargaarno waay horumarka siyaasadeed annaga ayaa u istaaga soomaaliya maantayto horumar siyaasadeed maxaa lagu cabbiri karaa ama nuqsaan siyaasadeed ama dibusocodnimo siyaasadeed dibusocodnimo siyaasadeed waxaa ka mid ah in anoo ku halqabsanaya senator muxiidiin labadii soomaaliyad ee isku biirtay mid baan baadi goobayn oo raadinayn tii hadda mataqaanaa waaba la hilmaamay dowlad goboleedyadii mid mid bay u tageen way sii socdaan taasu waxa weeye dibusocodnimo siyaasadeed waay annaga waxaan u taagannahay horumar siyaasadeed horumar siyaasadeed political development waxaa ka mid ah dadka soomaalidu inay helaan muwaadiniin xaq u leh cod inay dhiibtaan oo cidday rabaan doortaan oo cidday rabaan diidaan waa horumar siyaasadeed annagu waxaan rabnaa inaan ku sifowno senator xuseen sheekh maxamuud oo ka tirsan mudanayaasha aqalka sare maruu halkaasi ka hadlay waxa uu si toos ugu eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya inuu wadi waayey dowladnimada sidaa darteedna ay ka codsanayaan inuu talada ku soo wareejiyo xisbiga midowda nabadda iyo horumarka siduu yidhi madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo iminka ah xildhibaan ka tirsan baarlamanka soomaaliya islamarkaana ah hogaamiyaha kumeelgaarka ah ee xisbigaasi ayaa khudbad dheer halkaasi ka jeediyey isagoona marka hore ka sheekeeyey dadaalka ay waxgaradka iyo odayaasha dalka usoo galeen in dib loo soo celiyo dowladnimadii burburtay marna dadka soomaalida kama ayan daalin in dowladnimadii dib loo raadiyay markii la arkay indhaha la kala qaaday waagii baryey wixii la suubiyey iyo wixii lagu sugnaay inaanay ahayn wixii la rajaynaya ama la rabay isla markii waxaa loo dhaqaaqay in dowladnimadii dib in loo yagleelo la raadiyo waad garanaysaan jabuuti kow iyo jabuuti laba iyo waagii la bilaabay waad garanaysaan waagii dad badan oo siyaasiyiin ah oo in badan oo ka mid ah odayaashii hore ah oo hadda ay geeriyoodeen inay safarro galeen oo dalkoo dhan oo markaasi dee khatartuna ay iska jirtay inay safarro u galeen si nabaddii loo raadiyo iyo dowladnimadii loo soo celiyo hase yeeshee labadii kun taariikhda markay ahayd toban sano kadib oo baadigoob ah waxaa suurto gashay in dowladdii ugu horraysoo kumeelgaarkii ahayd ee magaalada carta lagu soo aasaaso mar kale dowladdaas waxaa buddig u ahaa u taagnaa udubdhaxaad u ahaa odayaasha dhaqanka ee beelaha soomaaliyeed bulshada rayidka ah oo rag iyo dumarba leh culammaa'uddiinka iyo siyaasiyiintii maalintaa joogtay intooda badan mar walba waxaa jira imtixaanaad ummaddu ay soo wajahaysay odayaasheennii hore imtixaan adag ayay soo wajaheen si ay dalka uga badbaadiyaan inuu faraha ka baxo si ay dalka iyo dadkeenna u badbaadiyaan in la dhaxal guuriyo oo dalkii dad kale ay yeeshaan oo aan soomaali ahayn xasan sheekh ayaa khudbadiisa waxa uu ku soo qaaday sida loogu baahan yahay in dib loo soo celiyo midnimadii soomaaliya isagoona xusay inuu aaminsan yahay in somalilan aysan diili doonin midnimo haddii looga garaabo dhibkii magaca dowladnimada lagu gaarsiiyey walaalaha waqooyiga ee sida halkan taariikhda looga dhowaajiyey soo keenay midnimada iyo maxaanku idhaha walaaltinimada halkan u yimiday ee la iskula biiree ku samaysantay jamhuuriyaddii soomaaliya ee ki jirtay runtii waxay mudan yihiin ayagana in taariikhda lagu xuso wanaaggaas iyo niyadsamida soomaalinimadaa ay berigii ay la yimaadeen waxaan rabaa sida halkan looga dhawaajiyey maanta duruuftaasi waa isbedeshay walaalahaasina waa maqan yihiin oo waxbay tabanayaan magaca dowladnimada ayay wax ku tabanayaan magaca dowladnimo in lagu ay oo wax looga bi'iyey ayay tabanayaan waxaa ila habboon marka dadka soomaaliyeed dowlad iyo shacabba inaan walaalahaas garaawshiyana siinno una markeennana aan u geyno oo aan u tagno aan midnimadii iyo dowladnimadii iyo walaaltinimadii inaan qaadno oo aan agtooda geyno waa hubaa in aanay nagu soo celinaynin laakiin inaan aad intaan uga fikirno sida si ugu fiican dhibkii dhacay iyo mashaakilkii dhacay ee magaca dowladnimada loogu geystaan inaan garaawshiyo buuxa ka bixinno mustaqbalka soo socdane aan tala fiican isaga ogaano iyo sida la yeelaya baadigoobkeed soomaaliya ayaa la filayaa inay u gudubto nidaamka asxaabta siyaasadda waxaana xisbigan uu madaxda ka yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka mid noqonaya xisbiyo fara badan oo iminka la diiwaangeliyey dhammaadka sanadkan ayaanu ku egyahay diiwaangelinta xisbiyada siyaasadda iyadoo sannadda soo socota la sheegay inaan la ogolaan doonin in xisbi la diiwaangeliyo
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.